jamhuuriyadda waxaan dhihi lahaa sidan haddii ay ay tahay hadda madaxweyne waa hadda ku dhawaaqday waxaa ha la yidhaahdo qabiil qabiil goboleedyada sidaa ha loo bedelo federaalkii ha loo bedelo qabiil qabiil goboleedyada oo hal dhaho matalan dowlad goboleedka puntland oo la mataanaysan degmada caabuwa for example sidoo kale sheekh yuusuf siyaad indhacade ayaa baaq u diray madaxweynaha soomaaliya dawlad ma noqonayaan maamul ma noqonayaan madaxweynahan waxaan ka codsanaynaa isagoo dastuurka ilaalinaya inuu arrintaa ka noqdo ayaan ka codsanaynaa si waafaqsan yani sharcigu waa kitaabka leeya sunnada laakiin wixii aan qoranay waa inaan isku dhaqno aan ku qorannay isagoo ilaalinaya inuu ka noqdana madaxweynaha waan ka codsanaynaa halkaasi sidoo kale waxaa ka hadlay maxamed axmed cali madaxweynihii hore ee galmudug oo isagu wax ka seexay rood maabka waxna ka ogaa qaabkii lagu heshiiyey xilligii maamul goboleedyada la dhisayey
iyo madaxda meesha iskugu tagtay ayagu ma laha guddi waxaa jira xuduudaha oo u qaabilsan dowladda federaalka ah inay soo gooyaan xuduudaha xuduudaha haddii laga hadlana mudug boqolkii siddeetan waxa weeye waxay jirtaa koonfuray jirtaa marka ma labaatankaa la xukumaya mase siddeetankaa la xukumaya qabaa'ilada ayaa waxa ay ka dhiidhiyeen hadalkii ka soo yeedhay madaxweynaha soomaaliya iyo wartaxaafadeedkii laga soo saaray shirkii dhowaan garowga ku dhammaaday